kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee raadiyo beerula barnaamijka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah hawluulaadan xuseen dhanka farsamada waa cabdimajiid aweys isaaq toddobaadkan barnaamijka waxbarashada ee raadiyo beerula waxaan ku eegi doonaa arday deeq waxbarasho oo lacaglaana ka helay jaamacadda beledweyn axmed aadan xuseen maamulaha jaamacadda beledweyn ayaa raadiyo beerula uga waramay ardayda heshay deeqda waxbarasho run ahaantii jaamacadda beledweyne waxay door muhiim ka qaadataa koruqaadidda waxbarashada qeybaheeda sare jaamacaddan waxaa loo aasaasay baahihii jirta marka iyada ah inay ka jawaabto si dhallinyarada kasoo baxaysa dugtida sare ay u helaan tacliin sare maadaama inta badan ardayda ay samayn jireen in u safraan magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale iyo dalka dibaddiisa marka qofka asagoo danyar ah ama qoys danyar kasoo jeedo inuu safro oo waxbarasho meel kale u aado ama dibaddu aado aada bay u adkeed laakiin jaamacadda baahiyahaas iyadoo daboolis ayaa maaragtay dadkii uskuta u yagaleeleen in dadkaas looga faa'iideeyo dadka danyarta ah inay ka faa'iidaystaan ayna ku bartaan maaragtay ayagoo hooyadood iyo qoyskoodii iyo dadkooda la nool inay waxbarashadii sare ay sii wadan karaan jaamacadda waxay leedahay ilaa iyo lix kuliyadood kuliyadda culumta caafimaadka kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka kuliyadda kombyuutarka iyo teknolojiyadda kuliyadda waxbarashada kuliyadda xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo kuliyadda shareecada lixdaas kuliyadood ay ka kooban tahay jaamacadda beledweyne waxaa la asaasay labada kun iyo sagaalkii ilaa haddana dhowr iyo maaragtay dhowr iyo toban dufcadood ay ka qalin jibisay dhammaanna waa dadka ka shaqeeya magaalada beledweyne iyo soomaaliya marka dadka ay soo saarta run ahaantii waa dad aada ugu faa'iidaystay oo maaragtay maanta waxay ku jiraan dadka ugu badan ee maamulayaasha iskuullada magaalada beledweyne iyo dadka jaamacadaha ka shaqeeya iyo macalimiinta iyo sidoo kale dad maaragtay hay-adaha oo locaalka ka shaqeeya iyo kuwa international labadaba miyay jiraan arday scholarship ay u sameysay jaamacadda beledweyne haddii jiraana imise ayaad gaarayaan runaantii jaamacadda beledweyne sanad kasta waxay bixisaa scholarship oo la siinayo dadka danta yar ama waxbarashada aan iska bixin karin sanad kastana way bixisaa sanadkaana way bixisay ilaa iyo maaragtay labaatan arday ayay waxay siisay scholarship jaamacadda beledweyne oo labaiyo toban wiilal ah iyo siddeed gabdhood kuwaasoo markaan arag duruuftoodii maaragtay iskuulladii maamulayaasha ay noo soo gudbiyeen jaamacadda beledweyne u aragtay maaragtay in maaragtay scholarship la siiyo oo loogu faa'iideeyo si waxbarashadoodii iyo hamigoogii iyo maaragtay horey usii wataan oo hadafkoodii iyo mustaqbalkoodii maaragtay ay ugu miro dhaliyaan ujeedka aada u sameysaan iyo muhiimadda u leedahay in ardayda danyarta ee ku nool beledweyne scholarship u sameysa jaamacadda beledweyne maxay tahay run ahaantii waxay tahay ardaydaas dugsi sare ay kasoo baxeen maadaama dugsiru kasoo baxeen waxay leeyihin hami inay waxbarashadii sare ay sii wataan marka mana iska bixin karaan oo ma awoodaan sababtaa dugsiga sare waxaa laga yaabaa si maaragtay dhib ah inay waalidkii kusoo gudbiyeen marka waalidkii wuxuu la jecelahay ubadkiisa inuu waxbarashadii sare u helo ubadka naftiisu uu jecelahay inuu waxbarashadii sare soo wato marka si maaragtay aysan caqabad ugu noqonin hamigiisii iyo maaragtay fikirkiisii meesha uusan uga keenin aan annagana waxaan ku dhiirinaa maaragtay in yoolkooda iyo fikirkooda si ay ugu miro dhaliyaan inaan annagana aan ku caawino inaan deeqdaas waxbarashada aan siino si maaragtay hadafkoodii iyo yoolkoodii iyo mustaqbalkooda u hagaajiyaan waayahay sifaadka aad kusoo xulataan ardayga markaad siinaysaan scholarship maxay tahay waxaa ugu horeey run ahaantii ardayga inuu yahay arday dadaalaya oo dugsiga sare markuu ku jiray dhibco fiican kusoo gudbo oo maaragtay eh, anshaxiisa iyo akhlaaqdiisana ay wanaagsan tahay eh, qoys danyar ah oon iska bixin karin uu kasoo jeedo eh, nin hami iyo maaragtay niyad u hayo waxbarashada inuu sii watana uu yahay sifaadkaasaa ka mid ah waxyaabaha aan ku xulanno marka aan siinino deeqda waxbarashada waayahay waxaa jiro arday kale oo waalidkood aan la joogin oo magaalada safar ku ah kuwaas oo iskuulada ku yaala magaalada beledweyne ka qalin jebiyey kuwaasi haddii ay dhacdo inaysan idiin soo gudbinin maamulayaashii ay idin yimaadaan ay idin yidhahaan waxbarasho dugsi waxaa rabnaa sal ayaa rabnaa kuwaasi qaab noocee ayaa ula tacaamushaan run ahaantii siyaasadda jaamacadda beledweyne u degsan waxay tahay in arday uusan maaragtay lacag la-aan ama qarash la-aan waxbarashada uusan uga harin Eh, haddii ayaga ay na soo gaaraan ama noo imaadaan ay maaragtay waxaa jira ay nala wadaagaan Ah, jaamacaddana waxay ku caawin karta way ku caawinaysaa gacmo furna ku soo dhaweynaynaa oo soo dhaweynaynaa weli waxaan isku daynaa maaragtay inta badan inay jaamacadda daboosho waxyaabaha yararka oo maaragtay tasiilaadka ah ee lagu fududeynaya haddii iska bixin karaanna inay ayagana iska bixiyaan jaamacadda mar kasta eh, annaga inta badan waxaa la xirinaa maamulada maamuladaan noo soo gudbiyo sababtoo ayaa ka warhaya ayagaa maaragtay xogtii oo maaragtay laba iyo toban sana ay la joogeen oo xogtooda haya laakiin annaga ardaygii si gaar ah nooga yimaado oo duruurtiisa noo bandhigto runaantii annagana wax badan baan la qabanaa inta karankana waa la qabanayna insha allah run ahaantii kuliyadda culumta caafimaadka waxay isugu jiraan general nursing iyo public health iyo laabkii iyo nutrition iyo pharmacy ilaa iyo maaragtay shantaas qaybood ayay ka kooban tahay kuliyadda caafimaadka
waayahay kuliyadaha kale ayagana sharaxaada inaga sii iyo dhibaatamentiyada ay ka kooban yihiin
kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka waxay ka kooban tahay bank and finance eh, bachelor of public administration iyo bachelor of accounting bachelor of eh, economics iyo eh, business administration kuliyadda shareecada waxay ka kooban tahay alfiqu usuulu alkitaab wasunna alqadaa wasiyaasa sharciya iyo usuul uddiin idna waxay ka kooban tahay afartaa qaybood ay ka kooban tahay kuliyadda kombyuutarka iyo teknolojiyadda waxay ka kooban tahay eh, bachelor of computer science iyo bachelor of information technology labaas qayb ayay ka kooban tahay kuliyadda waxbarashada iyadna waxay ka kooban tahay eh, bachelor of physics and math bachelor of biology and chemistry eh, arabic language geography and history iyo daraasaad islaamiya inna shantaas qaybood ayay ka kooban tahay kuliyadda waxbarashada kuliyadda xanaanada xoolaha idan waa xanaanada xoolaha iyo waxay isugu jirtaa kuliyadda beeraha inkastoo ay kala duwan yihiin laakiin xanaanada xoolaha iyo beeraha waayahay ardayga marka soo codsada scholarship joyce miyuu leeyahay oo facultiga uu rabo miyuu dooran karaa mise maamulka iyo macalimiinta iyo jaamacadda beledweyne ayaa lug ku leh u dooraya
ardayga iskool soo codsanaya ama jaacad ay siinaysa marka hore waxay ku xiran tahay dhibcaha uu keenay yacni kuliyadahan kala duwan ardaygaas wuxuu ka heli karaa gariid go- gooni ah Eh, haddii dhibcihiisu hooseeyaan eh, hadba kuliyaddii markaas annaga aan u bandhigaynaa in kulli aan kula talinaynaa kuliyaddu ruu baran karayaa laakiin marka loo eego dhibcuhu uu keenay eh, hadba kuliyadda uu rabo ama kuliyaddu ku biiraya taasaa la ogaanayaa Eh, haddii asagu uu leeyahayna waa ka bixi karaa oo maaragtay waa ka gudbi karaana wax caqabad kuma laha anaga kuliyaddu rabo ayaan maaragtay aan jos u siinaa dooqiisa asi tuuruu baran karaa oo hubi u haya waayahay ustaadii labaatankan arday ee sana dugsiyeedkan ka heshay jaamacadda beledweyne scholarshipka kuliyadaha ay ku kala biireen maxaa ka mid ah
run ahaantii waxay u badan yihiin eh, ardaydan aad ay maaragtay u daneeyaan kuliyadda culumta caafimaadka weliba qaasatan naarsinka ay u badan yihiin inkastoo qaarkood ay ku biireen eh, kuliyadda waxbarashada weliba daraasada islaamiya qaarna waxay ku biireen qeybta beeraha saddex iskuuliyadood ay kala galeen laakiin ardayda ugu badan waxay qaateen narsinka ayay maaragtay ku biireen
waayahay ardayda jecel waxbarashada kuwaas oo ku nool magaalada beledweyne maxaa ugu baaqaysaa
run ahaantii waxaan ugu baaqayaa inay jaamacadda gacmo furan ay kusoo dhaweynayso ee markas diyaar ula tahay waxbarasho tayo sare leh ee maaragtay si hamigoodii mustaqbalkoodii usii maaragtay usii wadaan Ee, sidoo kalena waxbarashada inaysan joojinin maaragtay maadaama dugsare ay soo dhameeyeen labaiyo toban sano waqti ay soo geliyeen inay maaragtay ee, dugsigii sare halkaas ay kusii gudbaan ee jaamacaddii ay kusoo biiraan Ee, maaragtay waxbarashadana marna ma laga weynaada waa loo weynaadaa oo qofka waxbarasho ma laga gaboobo annaga dad waayeelo ah oo lixdan jira iyo toddobaatan jira ayaa galaasada qaar fadhiya oo wax baranaya run ahaantii waana wax lagu farxo marka waxaan leenahay ee, jaamacadda waa idin soo dhaweynaysaa gacmo furan idinku soo dhaweynaysaa waxbarashadiina wato mar kastana maaragtay qofka ama waddan kasta intuu maaragtay bulshadiisa ay wax baratay ayuu waddan kale ka hormaraya marka magaalada markastay magaalada magaalada kale waxay kaga horumar badan tahay inta ay bulshadeeda ay waxbarasho ku jirto ama ay wax baratay marka waxaan leeyahay ee, jaamacadda waa idiin soo dhaweynaysaa waxbarashadii halkiina kasii wada waxba ha ka daalinahan la dhihi lahaa dalka jaamacadaha kale ee aasaageena oo ayagana ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada beledweyne ayagana maxaa ugu baaqaysaa oo ku aadan in la garab siiyo ardayda doonaysa inay wax bartaan run ahaantii jaamacadaha kale ee ayagana ee, maaragtay gobolka ka shaqeeya gaar ahaan magaalada beledweyne ee, waxaan dhihi lahaa ardaydaas waxbarashada doonaysa ee niyadda iyo maaragtay u haysa iyo hamiga in maaragtay hamigooda marnaba aan hoos loo dhigin ee waxay ku saacidi karaan in lagu saacido haddii scholarship la siin karo haddii discount oo boqolkiiba konton la siin karo haddii maaragtay waxay qarashaadka qaar laga khafiifin karaa ama maaragtay laga dayn karo in ardayda la saacido si waxbarashadoodii iyo hamigoogii iyo hadafkoodii ay ugu miro dhalayaan saasaan dhihi lahaa dhegaystayaal wiil waxaad la socotaan barnaamijka waxbarashada ee raadiyo beerul haatan waxaad ku soo dhawaataan heeska dhextaalka
Wa Malik wa wa Malik wa wa Malik wa Wa Malik wa wa Malik wa wa Malik wa Maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda Maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoonaa kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoonaa waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme ha mogaanin taariikhda macalin leeyahay ha mogaanin taariikhda macalin leeyahay waa misbaaxii murug tiray garaadkee maxluuliyow kasxumada muqoonshi murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme ha mogaanin taariikhda macalin leeyahay ha mogaanin taariikhda macalin leeyahay agar la'aan maatiyo waayeel manfaciisu deeqo ma akii ku muraadsaday kaaga ma sugaa ma kasta u haraadan qalbigii ku muradsada kaaga ma suga ma kasta u haraadan murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmin murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmin hamugaanin taariikhda macallin leeyahay hamugaanin taariikhda macallin leeyahay taalka intaasi aan kaga gudbin heeskaasi oo uu ku luuqeynaya xasan aadan samatar qaar ka mid a ardayda heshay deeqdan waxbarasho ayaa u mahadceliyey maamulka jaamacadda beledweyne aniga waa macalin xasane Een, waxaan ka soo bilaabay iskoolka ilaa muddo waxbarashaan ku soo jiray waana soo dhammaynay waxaana usoo gudubnay jaamacad annagoo arday fara badan ah waxaan ugu mahadnaqaynaa ardadii ee macallimiinteena soo bartay ilaa dugsi sare na keentay jaamacad haddana heerkii fiicnee oo waxbarashada aan ku jirno weliba noo fududeeyeen waxbarasho waxba naga qaadino noo dadaalo annaga way ammaanihiin waana jecelnahay waana u mahadnaqaynaa sidii waxbarashada ee noo soo bareen ee noo soo barbaareen ee noo- ee intaas noo wadeen ilaa heer jaamacad aan ka gaarno oo hadda aan ku jirno annagoo dhiganayna kuliyadda shareecada annagoo dhowr iyo labaatan Een, waan ugu mahadnaqaynaa dhammaan macallimiintii waxaana soo bartay dhammaan oo heer jaamacada haddana keentay haddana aan ku jirno ilaahay baa mahadle waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaan jaamacaddan kuliyadda shareecada oo hadda aan bilaabay in aan dhammaysano oo aniga weliba aan wa- ardada u weynahay aan dhammaystano insha allahu tacaala ilaa aan ka gaarno een, afarta shanta sano aan cunno kadibna aan sii ba- barano oo aan usii gudubno een, master insha allahu tacaala de- go-aankay iyo tilaabadey saasay ahayd insha allahu tacaala ardadana waa ila qabta halkaasaan hiegsanayna insha allahu tacaala waayahay ardayda kale ee aasaa geynaa kuwaasi oo danyar ah mise isla markaana jecel waxbarashada maxaa ugu baaqaysa oo ku aadan waxbarashada waxaan ugu baaqayaa waxbarashada in ay ku dadaalaan ay ku aada ugu dadaalaan si ay u gaaraan macnaha noloshooda iyo horumarkooda dadkooda iyo dalkooda iyo dadkooda ay anfacaan anigana anigana insha allahu tacaala waxaan ku- waxaan ku boogaadinayaa in ay horey u dhaqaaqaan een, ay ku dadaalaan waxbarashadaas insha allahu tacaala anigana sidaasaan ku boogaadinaya mar kastaba magaceedu waxaa la lahaa cabdulle axmed maxamed jaamacadda beledweyne waxaa ka bartaa kombyuutar saynis waayahay halkani aad ugu mahad celinaysaa oo garab kugu siiyey inaad bilowdo kuliyaddan kombyuutarka jaamacadda beledweyne jaamacadda beledweyne waxaa ay ugu siiyey garab macallimiinteeda iyo maamulayaasheeda oo ka mid yahay ustaad axmed waayahay maadaama aad kusoo biirtay jaamacadda beledweyne kuliyadda combyuter science maxaa rajeynaysaa waxaa rajeynayaa kombyuutar saynis inaa guul weyn aad iyo aad u weyn aan ka gaaro insha allah Een, aada umahadsantihiin Een, magacaygu waa cabdicasiis xasan cali Een, waxaan kasoo baxay iskuulka laaqsa jaamacadda beledweynaha sanadkan kusoo biiray dadkii sanadkan foofoor ka baxaan ahay marka waxaan waxbarasho ka helay oo scholarship ah jaamacadda beledweyne aadayna ugu mahadsan yihiin si scholarshipka noo siiyeen
waayahay kuliyadda aad ka bilowday jaamacadda beledweyne waxaan ka bilaabay kuliyadda laabka ah
waayahay halkani aad ugu mahad celinaysaa adigoo ka faa'iidaysanayo munaasabadani Een, waxaan ugu mahad celinayaa een, maamulka dugsigii alaqsa ee s- een, kuliyaddan isoo siiyey iyo dhammaan waalidiintii isoo barbaariyey ee kasoo qayb qaatay waxbarashadeedii iyo maamulkan oo is- een, jaamacadda beledweyne aada u mahadsan yihiin magacayga waa mariime cabdiguuro waxaa ka soo baxay iskuulka nuur cilmi waxaan ka bilaabay in jaamacadda beledweyne fakaltiga baranayn waxaa waa neersin waayahay scholarshipkan ay ku siisay jaamacadda beledweyne sidee baa u aragtaa si fiican waa ugu mahadcelinaya waayahay adigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadani halkan ayaa mahad celin guud ugu jeedinaysaa waxaa marka hore mahad u sugnaata allah subxaana watacaala marka xigta waxaa mahadcelinaya waalidiinteeda dhammaan marka xigta maamulaheeda iskuulka nuur cilmi marka xigta marka u dambeysana jaamacadda hadda ka bilaabayo guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada ee raadiyo baarula barnaamijku waxaa idila socodsiinaysa anigoo ah hawluule aadan xuseen intaa barnaamijkan barnaamijkiisa xiga dib uu kulmayna waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
Yeah,